بsم الlh والحamdu لله والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh وعlى آله وصحبه وmن اهتدى بهداه yا أيuهa الذين آmنوا اتقوا الlh حق تقاته ولا تmوتنa إلا وأنتم مسلمون yا أيuهa الذين آmنوا اتقوا الlh وqulوا qولا سديدا يصلح لكم أعmاaلكم ويغfir لكم ذنوبكم wman yuطic illaha warasuulahu faqad faaza fawsa cadiima ama bacdu ikhwati اlkiraam maanta oo maalin jimco ah ilaahi subxana wa tacaala wuxuu inoo qadaray inaynu isugu nimaadno masaajidka khaalid bn waliid toronto taasoo inoo muxaadareynayo ama wax inoo sheegayo ama ina wacdiyayo sheekheeni sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun oo wax hordhaca aan iiga baahnayn laakiin isaga iyo walaalaha diintan u shaqeynayaba waxaan leeyahay ilaahow ka yeel qaar ka khayr badan sida aanu u malaynayno una dembi dhaaf waxa aanaan ka ogeyn mowduuca caawow inagala hadlayaana waxa weeyaan sidaynu u tarbiyadaynayno dhallinyaradeenna ama yaryarkeenna ama teenagekeenna kolba sidaynu u naqaano iyadoo aynu ognahay dhibaataday naga haysata qoladaas iyo fahankooda iyo waddamada aynu joogno ee aynu dareensannahay dhammaanteen intaynu muujad soo dhex dhignay ama badweyne aynu soo dhex dhignay aynu nihi dabaasha hano qoyina marka waxba yaan hadalka idinku dheeraynayna waxaa idin kala baxayaa idinkii sheekheenna falyatafadal mashkuuran sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun
bismi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilah الsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah allahuma waafiqna lima tuxibhu watardaa wa bacd fasalaamu اllahi calaykum waraxmatu wabarakaatu dariskan walaaladu codsadeen inaan ka hadla caawa fanu tacaamul maca almuraahiqiin ama qaabka loola dhaqmo muraahiqa muraahiq waa adolsons waa teenager teenagerka culamaai nafs koob iyo toban jir labiyo toban jir ilaa iyo siddeed iyo toban jir bay qola ku tilmaantaa qolana ilaa iyo koob iyo labaatan jir saddex qaybood bay u qaybiyaan laga bilaabo un koob iyo toban sano ama labiyo toban sano meelahaasi ilaa iyo koob iyo labaatan inta laga gaadhayo culamaai nafsi oo tarbiya qeybo ka mid ah qaba qolana ilaa siddeed iyo toban jir meelahaasay ku gebagabeeyaan ninka dhallinyarada maanta dunida ku nool ama da-yartaasiya ama teenager ah iyo sida loola dhaqmayaa caalamka reer galbeedku hogaamiyo iyo intii raacday badhibbuu ku haysaa ma aha un soomaalida soo qaxday ama soomaalida meelaha kan timi oo qura cidda mashkiladdu haysataa waa mashkilad runtii aada u tiro badan xal badanna aanay u haynin walidaalika yaa masalan maraykanka waxay tilmaamaan ixsaayaadkooda waxay sheegayaan labaatan iyo shan milyan oo muraahiq baa degan bay idhaahdaan labaatan iyo shankaa milyan laba milyan wax ku dhodhow ayaa la qabtaa ama xabsi gala waxay dhahdaan nus milyan ayaa isku daya suicide inuu sameeyo inuu isdilo waxay dhahdaan lix kun oo teenager baa suicide-ka ku guuleysta soomaaliya wixii dagaal ka dhacay o dhan lix kun sanadkii ma dhimato teenagerska suicide ku dhinto keligii waxay gaadhayaan bay dhahdaan lix kun oo ilmood waxay ku tilmaamaan toddoba boqol oo kun baa iskuulka ka baxsada oo iskuullada ka taga waxay dhahdeen laba milyan iyo barh ka mida ayaa guryahaas kaga taga waxay ku tilmaamaan afar milyan oo ka mida maarwaanada caba oo tijaabiya kul hadi اlxisaayaat waa fi amrika waxdaha waa xad runtii ay dadkooda aqoon-yahanka ah ama akademiga ah ama siyaasiyiintii aanay xal haynin waxaan xasuustaa jaamacadda osle ku taalla anagoo luqa norwijiyad dhiganayna ayaa nin meesha professor ka ahaa oo aan xaas lahayn oo nin weynna ah hantina haystaa waxay yidhahdeen maxaad u guursan weyday markaasu wuxuu yihi miyadaan arag qawska ka jira dugsiyadan dhexiya meeshan miyadaan arag buu yihi ma problem baan dunida kusii kordhiyaa buu markaa ku jawaabay yani waxaan dugsiyada dhexe yaalla waa mushkilad buu leeyahy markaa ma raba buu leeya inaan mushkiladda kordhiyo oo ka qeyb qaato arrimahaasi waxay keensadeen runtii in wax badan oo xala aan lahaynin bale aqoon-yahan badan iyo siyaasiyiin badan oo iyaga ka midi inay hadda u nisbeynayaan xadaaradoodu inay dhibi soo food saartay haddaan wax laga qabanin ee ay u arkayaan mustaqbal madow inay usii socdaan hadday bulshadu noocan ahedda ukor u kobcayso ee u tarbiyoobayso ee da-yarteedu ay u socoto hadday usii socoto inay mashaakil badana jirayso intii muslimiinta ku dayatayna ama caalamka saddexaad intii madhabkooda qaadatayna mushkiladda waa la qabaa iyaga markaan eegno waxay xulusha ka raadiyeen waa nadariyaad fi cilmi nafs aw fi cilmi nafsi tarbawi aw fi cilmi اlijtimaac culuumi اlinsaaniya waxaa lagu tilmaamo waa aragtiyo ku salaysan oo qaarba mar la tijaabiyey aragtiyaha ku saabsan culumta qofka bini aadamka ahina hadday siyaasad tahay iyo hadday dhaqaalo tahay iyo hadday tarbiyo tahay waxay waxaasoo dhami ku salaysan yihiin waxa laga aaminsan yahay qofka bini aadamka ah lama mid aha arrimaha scientifica ah yani kuwan waxaa laisku hayaa qeybo badan oo ka midi scientific ma lagu sheegi karaa mise laguma sheegi karo markaan scientifica ujeedo waxaan ujeedaa kuwan natural scienceska lama mid aha waayo iyaga laabka marka la geliyo hadduu laabka sax ku noqon waayo nadariyadaasi way burtaa nadariyaadkaasi iyagu ma kala laha ciddii soo saartay waa isku mid yani masalada mathematicska ama physicska ama chemistryga ama ibka ah hadduu yahuudi soo saaray iyo hadduu christan soo saaray iyo hadduu mil mudxidi helay waa isku dhadhan isku nooc quray u egtay in badan qofka caqiidadiisu kama dhex muuqato hadduu daacadka yihi caqiidadiisu kama dhex muuqato walidalik syniska laabka galaa in badan ma baadi doontid ciddii fikradatan lama yidhaahdo masaladan xisaabta mid laftiisa soo saaray ama mid yamiiniya ama mid caynkana lama yidhaahdo waa isku mid wax kastoo ideologigo u aaminsanaa mar hadday bahashu mathematical calculation tahay ama qadiyad scientific oo laabka inta la geliyo la brof garaynaya ay tahay faraq uma dhexeeyo amaa waxa ku saabsan culuum اlinsaaniya ee dhaqaalo leh ee siyaasada leh ee tarbiya leh education maxaa la yidhahdaa cilm اlijtimaac sociology waxaasoo dhan marka la isku daro kama baxo inta badan qofku wuxuu aaminsan yahay iyo muraayadda uu xidhan yahay bay yidhaahdaan si kale haddaan u tilmaamo waxay dhahdaan mabaadi'da insaanka ku tacaluqda dhammaantood waxay ka waramayaan qofka bini aadamka maxaa u dana maxaa noloshiisu muxuu satisfied noqonaya marka qaabkee loola dhaqmo dhaqaalihiisu qaabkee marka loola dhaqmo waxaasoo dhami waayo waxay yidhaahdaan ma jiro wax la yidhaahdo insaan mulaqa insaan mulaqa waxa weeyaan qof aan caqiido bio waxba kusoo korino bini aadam la yidhaahdo meel gaara taagani ma jiro si kale haddaan u tilmaamo waa maxay bini aadamku markay ka jawaabayaan baa waxaa ku xidhan dhaqaaluhu nooca uu noqonayo iyo ideologiga ka dambeeya dhaqaalahaasi waxaa ku xidhan cilm alijtimaaca la sheegaya iyo ideologiga ka dambeeya iyo qaabku u fakerayo waxaa ku xidhan siyaasadda lagula dhaqmayo iyo qaabku u fakerayo wuxuu noqonaya waxaasoo dhamme waxa saleeya insaanka maxay u arkaan mathalan qofka bini aadamka asliyan muxuu yahay saddex aragtiyood oo balballaadhan bay ka leeyihin masaa'ilkan waxaan idinku soo qadimayaa waxyaaba badan oo laydin odhan doono waa cilmiyo waa kan inaa usuushooda garataan marka koowaad qola waxay rumaysan tahay qofka bini aadamka ahi inuu muxaayid yahy muxaayidku waa dhexdhexaad inuu yahy ama si kale haddaanu tilmaamo inuu yahay waraaq cad waraaq cad markaynu leenahay waxa weeyaan waa wixii lagu qoro un si kale haddaanu sheego waa tiina hayru mushakala bay idhaahdaan waa dhoobo la cajiimay oo aan qaab loo yeelin sida awgeed waxay leeyihiin bii-ada uu ku nool yahay iyo bii-adaasi afkaartay haysato caqaa-iday rumaysantahay dhaqankay rumaysantahay baa qaabeeya ee insaanku wuxuu dhashaa bay leeyihiin ama insaanka rasmiga ahi waa muxaayid fikrad labaad ayaa jirta oo odhanaysa maya insaanku waa makhluuq shariir ah insaanku waa negative isagoo dhib badan buu dhashaa waa makhluuq dhib sida bii-adana waa lagu tahdiibiya ama environmentka educationka iyo waxa kan iyo bulshada iyo qaabka loola dhaqmayaana way tahdiibinayaan waa matalan christianity waa masaa-ilku qabo christanku muxuu qabaa aadam gafkii uu dhalay inuu ilmaho dhan ku dhalay gafkii uu sameeyey baan ujeedaa inuu dadka ku dhalay marka qof waliba isagoo khatiicadii leh ciisabaa u dhintay inuu gafka kaa maydho asalkaagaa markaa shar ah waa lagu tahdiibinaya xaqiiqada saddexaad islaamka ayaa qaba oo ah inuu insaanku khayiriyey kullu mawluudin yuuladu cala alfitra isagoo toosan inuu dhasho laakiin bii-aduna inay raad ku leedahay oo dhanka qaabka loo treengareeyo fa abawaahu yuhawidaani aw yumajasaani nebigu calayh isalaatu wasalaam waa kay tilmaamayay labada aabbo ayaa ama yahuudi ka dhiga ama nasraani ka dhiga ama majuusi ka dhiga idan bii-aduna taahiir bay ku leedahay afkaartaa kala gedisan isagoo bini aadamku ka indilaaqaya ayaa waxa lagula dhaqmay qofka bini aadamka iyo qaabka loo kobcinayo teenagerkan aynu sheegayno ama adolsaniskan ay sheegayaan adolsere ereyga ee latiinka bay kelmaddu asalkeedu ka timi waa to grow qofkii korayey qofkan korayee la sheegaya luga alcarabiya muraahiq marka la idhaahdo raahaqa alfata ay nahaza albuluuq macnayaal badan oo kalena waa leedahay qofkan aynu leenahay labiyo toban jir ilaa siddeed iyo toban jir buu udhexeeya ama haddii la dheereeyo ilaa koob iyo labaatan jir buu udhexeeya waxay dhahdaan waa wakti transitionalah waa wakti qofku caruurnimona uu ka tegey majuurnimona aanu gaadhin laakiin sifaadkii majuurka waxbuu ka wataa sifaadkii caruurnimadana weli waxbuu ka sidaa idan waa fatra udhaxee ama waa wakti u dhaxeeya labadaasi waa wakti uu qofka ku dhaca bay leeyihiin biological change uu ku dhaco oo pupertalkay sheegaya waa qof uu qaan gaadho oo gabadh iyo ninkuu yahayba dareenka ninnimo ama gabadhnimo uu helo waa qofku wuxuu helaa socially qaabkii loola dhaqmay bulsho ahaan psychological iyo qaabkuu u fakerayo waxoo dhan isbeddel baa ku dhaca oo wixii uu yaraanta ku haystay dhammaantood way isbeddeshaa ma si caafimaad qabtuu isu beddelaa mise si aan caafimaad qabin buu isu bedelaa aragtiyaha qeybaan idinka tilmaami doonaa reer galbeedku ay aaminsan yihin ee aqoon-yahankooda ay soo bandhigaan aragtiyahaasi dhammaantood waxay ku salaysan yihin baynu leenahay qofkan aragtida sheegayey ama daraaseynayay kow wuxuu bini aadamka ka rumaysnaa waynu leenahay waxaad rumaysan tahay waxay la mid yihiin muraayadaad xidhatee kalarka leh hadday kalar greena muraayadaadu leedahay everything waxaad u arkaysaa isagoo midab greena leh waxaa la mida maalan ninka laftiiska ahi caqaa-idaasi markisam iyo wixii la nooca rumaysani sibuu noloshoo dhan u arkaa ka qolada midigta fog ahina ama midig dhexdhexaada ahina sibuu nolosha u arkaa qof waliba nolosha muraayad gaaru ka xidhan yahay oo sibay wax u fasirtaa hadday siyaasad tahy hadday dhaqaalo tahy hadday sociology tahy hadday psychology tahay waxaasoo dhankay ka tahayba sibay u sawirtaa walidaalik baa waxaa jira aragtiya aada u tiro badan leh su-aalahay isweydiinayaan waxay tahay ee marka horeba muranku ka taagan yahay muraahiqnimadu muraahiq markay sheegaan ama adolescence markay sheegaan ama teenager markay sheegaan maskaxda waxaa kusoo degtaa eraya ah inuu qofkani fudud yahay inaan wax badan ka fekerin inuu mushkilad badan yahay inuu dhib socoto yahay caynkaasi maadaamay taasi maskaxda kusoo degdegayso waxay isweydiiyaan ma qasabbaa mise waa environment yacni ma qasabbaa markaan leeyahy waxa weeyaan qofkani da-daa markuu joogo inuu fududaado oo wareero ma shay sida biological uu isu bedelayo kale la mid amaayo qof waliba inuu waktigaa dawaqaa mise waa qaabka loo koriyey oo korriimadiiyo bii-ada ka qayba mathalan wadanadan aad joogtaan duqigii cilmigan psychologyga yidhahdaan odayga u ahaa stanley hall stanley hall waa oday harvard university ka baxay b h d ahaa waa founderka bay ku tilmaamaanba child psychology waxay ku sheegaan waa ururka psychologyga reer maxaa la yidhaha north america ninkii hogaaminayey waa dean jaamacadeed koob iyo soddon sannadood waa waa waa waa nimay ku tilmaamaan afkaarta nooca kana inuu hogaamiyo wuxuu lahaa kelmad oo af jarmalka kasoo turjumay germany ba waxay dhahdaan stom on drug movement waa storm and stress in english wuxuu rumaysan yahay dhalinyaronimada da-dan aynu ka waramaynaa waa fitro waaliya wareerah waa fitra cawaasif ay kacsan tahay marka qofkan haddaad aragta buu leeyahay nin teenageroo dawaqsan waa cala alfitra ee waxbaha ku xiiqimu ku leeyahy sidii alla u abuuruu ku taagan yahay sidaa daraaddeed wuxuu arkayaa aragtihiisa waxaa ka mid a wuxuu idhahdaa conflict is normal not unusual buu idhahaa ninkan inuu muran bato oo waalidka iska laalaadaan oo aabba iyo hooyada iyo wiilkaasi haysaystaan waaba nolosha dabeeciga ah wax hayru caadiyana maaha saa daraaddeed wuxuu qabaa ilaa xad buu gaadhsiiya u yidhaahda waa xanuun daawo u baahan mar haddaad da-daa joogto xanuunkaasi wuu ku hayahaye inuu sidii lagu mucaalajayn laha sidii lagu daweyn laha laga waramo weeyaane waa qasab inaad wareerto waxaa isaga cagsigiiya lixdanaadkii toddobaatanaadkii islaamihii maraykanka ugu caansanaayay waxaa qori jiray margaret mead islaan la yidhaahdo oo iyana fikraddiisa fikrad aada uga gedisan qabta oo waxay rumaysan tahay waxay samaysay baxthi gazaa'ir yaryar oo samonus la yidhaahdo australia dhinaceedaasi ku yaalla tuulay tagtay lix boqol oo qof ay degan yihiin ay joogaan hablo siddeed iyo lixdana tuulada hablaha teenagerka ah ee sagaal jir ilaa labaatan jir udhexeeya oo siddeed iyo lixdan hablooda ayay tajribo kusoo samaysay waddankaa dadkaa degani waxay dhaqan u leeyihiin qofku marku ay u arkaan inuu teenagernimadii ka baxay waxaa loo sameeyaa xaflad kolba kooxdii dadka waaweyn lagu tirinayo lagu sii sabootiyo laleeyahay idinku dhallinyaronimadii waa ka baxdeen waa laydin sabootiyey dadka waaweyn baa ku biirteen tajribadeedaasi marka ay soo samaysay waxay iyadu tajribadeeda ku caddaynaysaa ay leedahay da-da tani bulshada meeshaasi ku nooli waa dad emotionally iyo psychologicalyba degan waa dad aan wax confutioni ku dhicin waa dad aan mashkiladba la kulmin waa dad caruurnimada si fiican intay uga baxaan dad waaweyn ku noqda anexitiga ama dhibaatadan ka jirta bay leedahay maraykanka lixdanaadkii iyo toddobaatanaadkii kama jirto meeshaasi saa daraaddeed waxay ka horjeedaa odaygii hore fikraddiisiiyo waxay leedahay waxba kama jiraan inagunbaa tan isku soo oodnaye dunida waxa jooga dad dhallinyaradoodu ay caruurnimo intay ka baxdo da-da waaweyn si caadiya ugu biiraan oo wax problem aanu haysanin walidalik ba waxay isku hayaan waxaana yidhaahdaan nager versus nager ow nager versus imbricism oo ah qofku ma wixii uu ku dhashay baa iyo siduu ninkaa stanley uu sheegayo inuu fitrada fududaado oo wareeraba qasaba mise ma ahee waa sidaynu u korinay oo aynu ula dhaqanay oo qofkan loo ixtiraamay ayaa ka dhigaysa nooca kale inuu soo baxo markaan dib ugu noqonno aragtiyada meesha jira inta badan aragtiyaha kan aan tilmaami doonay ama psychology ama sociology ama waxaan ku saabsan cilmi tarbiya janib min alxaqiiqa waa laga yaabaa inuu taagan yahay laakiin waxaan ku tilmaami karaa marar badan inayna mid tahay maroodigii iyo indhoolayaashii in xaqiiqada ka mida lakiin wax weyn oo kale la saaray oo aan xaqiiqo ahayn aqoon-yahanadooda reer galbeedka qeybo kaloo ka midi odagii reer yurub ee yahuudiga ahaa segment freud la odhan jiray taxliili nafsi lahaa isagu psychosexual developmentkiisii buu waday dabeetana wuxuu yihi bini aadamku saddex shan buu maraa qeybood oo saskiisa ku saabsiisan waktiga kan genatile face buu joogaa dabeetana isagu noloshaba wuxuu arkaa waxa wadaa inuu yahay sex ilmaha yari markuu naaska hooyadii jaqayo waa sagas buu gudanayaa buu rumaysanyay ninka caqligiisu halkaa joogo ayaa dunida qeyb dhan hogaamiya psychologygan iyo baabkan ka mida dabeetana wuxuu qabaa waa genatal face baa la joogaa waa wakti uu u baahan yahay mar hadduu qooqa soo gaadhay oo uu qaan gaadhay in la fasaxo uu suuqa galo oo inantu ninkay aragto fuusho oo inanku gabadhu arko fuulo oo laisku sii daayo haddii kale buu leeyahy cuqad nafsiya baa dhalanayo kabti baa ka dhalanayo dadkana way xanuunsanayaan cuqdadaasi kaba hadhi mayso bukaan baa soo baxaya thats why maanta reer galbeedka wadano ka mida ilmaha teenagerkii hadduu ay inantu ay boy friend yeelan yeelan weydo ama inan uu yahay oo geral friend uu yeelan waayo waxaa loo diraa psychologyga baa loo diraa psychologist nin ah waayo cuqad nafsiya looga cabsi qabaa inuu xanuunsado saa daraaddeed waa in ilmihii la waraystaayo maxaad suuqa u geli weyday waa in la weydiiya hadduu suuqa galana khalaas wuu saxan yahi waa qof fitradiisi iyo abuurkiisii gudanaya duqa kanina aragtidaasuu kusoo kordhiyey isna saasuu arkaa ee waxaa jira nin kaloo ka gedisan eric hericson oo isna qoladii yurub faniyadan hogaaminaya markii dambena maraykan ku dambeeyaya oo psychoanalyst ah isaguna wuxuu qabaa maya wuxuu leeyahay weed isna u caana falsafadiis oo dhan waxaa la yidhaha identity crisis ninkani caruurnimona wuu ka yimi dadkii weynaana way ictiraafi waayeen waxaanuu rabshad wado o dhami waa inuu smuujiyaa buu qabaa marka qofka kan haysta buu leeyahay identity crisis caruurna maaha qof weynna maaha wuxuu leeyahay identitygiisii iyo meeshuu ka muuqan lahaa saa daraaddeed gurigan uu burburinayo sharcigan uu khilaafayo waxaan oo dhan wuxuu rabaa inuu indhaha dadka isku soo jeediyo oo muujiyo qof jira inuu yahay marka mushkiladdu wax kale maaha buu leeyahy waa identity crisis ayuu isna philosophy ah oo tiro badan oo aqoon tarbiyadeed oo tiro badani ku salaysantuu qabaa waxaa jira oday kale oo asalkiisu isna qolada fransiiska yahay iyo fransiiska ku hadasa jambiaje la yidhaahdo oo isna cognitive development waxaana yidhaahdaan stages in la maro stageska la maro kan hore sideed stage buu dadka u qaybinaya isagoo afar stage meelahaasi buu dadka u qaybiyaa waa stage ka mida dhalinyaronimada tani wuxuu aada uga soo horjeedaa hoolkii maraykan iyo fikraddoodii nimankan gaaleed oo dhan markaan isku soo daro afkaartan aan idiin wada tilmaamayo waa afkaar ku salaysan aragtiyo ay nimanka kani fii tajaaribihim ku sameeyeen tajaaribtana dhibteeda taagani waxa weeyaan daraasaadka inta badan galbeedka lagu sameeyaa maaha daraasaad mutlaqa ee bini aadamka ku saabsan waayo qofka ay daraaseynayaan mostly waa qof eurubian ah ama northame yacni ninka cad ah waa qof bulsho iyo dhaqan iyo hidde iyo aragti ka soo jeeda waa qof saa daraaddeed hadduu saambalkaad qaadataa uu noqdo saambal qaldan yani sambalkaagu haddaanu marka horeba sambal bashariyada mateli karaa aanu ahayn natiijada kasoo baxdaana ma mateli karto walidalik daraasaad badan oo galbeedka lagu sameeyo maalan islaantii hore miid waxay ku murmayso kale waxaa ka mid ahaa xataa daraasaadkan ay sameeyeen oo dhan ba waxay ku salaysan tahay daraaso lagu sameeyey lagu sameeyey bird sambals haddii waxa aada exambleka ad qaadanaysaba marka hore aanu fiicnayn natiijada kasoo baxaysaana wuxuu noqonayaa un natiijo noocii lamid a yani maalan haddii daraase lagu sameyn lahaa saxaabadii nebi maxamed dhalinyaradeedii iyo haddii lagu sameeyo dhalinyarada maraykanka ku kortay ama kanada ku kortay ma umalanaysa labadaa daraasadood inay isku natiijo keenayaan waa laba saambal oo aada u kala fog idan waxa lagu leeyahay daraasa cilmiyaa la sameeyey daraasa cilmiyaa la sameeyey human being lagu sameeyey la laab ma joogno oo ma marayso sidii caadiga aye daraasaadkan human beinga lagu sameynaya waa human being ah markii horeba la isboylgareeyo la kharibay waxay sheegeen qoladan daraasaadku ay yidhahdaan nin ba wuxuu iska dhigayay inuu si fiican wax u baadhayo dabeetana waxay idhaahdeen rax buu soo qabta markaasuu gacan gooye markaasuu yihi bood markaasuu rahi booday bay yidhahdeen markaa wuxuu qoray rax baanu soo qabanay gacan baanu ka jarnay bood baanu nidhi wuu booday tii labaad buu gooyey dabeetana bood buu yihi waa booday bay dhahen rahi wuxuu qoray gacantii labaad baanu raha jarnay bood baanu ku nidhi wuu booday kii saddexaad buu jaray bay yidhaahdeen dabeetana wuxuu yihi bood rahi isagoo liito addi kii qura ku booday bay yidhahdeen dabeetana wuxuu qoray kii saddexaad baanu jarnay bood baanu nidhi wuu booday kii afraad buu jaray dabeetana wuxuu yihi bood bood bood rahi wuu boodi waayo wuxuu yihi adinkii afraad baanu jarray dabeetana waxaanu ku nidhi bood wuu boodi waaye conclusionka daraasadan mataqaani wuxuu ku gabagabeeyey masale ay u dan leeyihiin waxay dhahdeen wuxuu ku gabagabeeyey kadib rahi markaanu afartiiba jarray aanu bood ku nidhi wuu boodi waaye daraasada tani waxay caddaysay buu yihi rahu haddii afartaba la jaro inuu dhagabeelo bood buu maqli waayey buu yihi what do that mean boodu maqli waaye maxaa looga jeedaa waxay idhahdaan waxaa looga jeedaa markuu qofku wax sii rumaysan yahay yacni markuu maalan markist uu yahay ee uu waxaa si rumaysan yahay daraasadiisi wuxuu rabaa inay fikraddiisii iyo wixii uu watay inay adeeda ama ka agdha dhawaato marka waa inaad tidhahdaa rahi wuu dhagabeelay markaanu afartiiba jarray waayo waa daraasadan le marka horeba markaan soo koobo aragtiyaha tirada badan lee la tilmaamayo waxyaabo saxa waa leeyihiin oo runtii daraasaadkan ay caddayn karaan waxyaabo badan oo qaldan ama aan saxahaynna waa jiraan laakiin marka aan soo koobo si uu dariskeenu waxaynu xun ka faa-iidno u noqdo aanu u noqonin nadariyaad reer galbeed oo aan soo bandhigayo iyaga haddaan iska koobo warkooda si tirada badan leh waxaa muhima o aynu garanaynaa ilaahay subxaanah watacaala inuu bini aadamka abuuray wuxuu qofka muslimkii ogyahay ilaahay inuu qur-aanka ku leeya walaqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim qofka bini aadamka waxaan u abuuray baa ilaahay leeyay fi axsan taqwiim sida ugu fiican baan u abuuray saa daraaddeed culimmadu waxay dhahdaan insaanku wakti kasta uu nooliyay bale ma qabo mar uu insaanku mashkilad yahay oo nolol ahaan iyo koristiisu ay mashkilad abuurtaa ma jirto sidaa awgeed qofka insaanki asliyan tasawurka muslimka marka la eego waa qof caadiya waa marka labaad aragtida islaamiga waxay sheegaysaa qofka muslimkii inuu ku dhasho isagoo ah yuuladu cala alfitra khayra ee bii-ada iyo environmentka ku hareereysani inay khayrnimadiisi ama ka weeciyaan ama ku hayaan waxaa markaasi insaanku asliyan mushkilad maaha mar haddaanu mushkilad ahayn hadduu yaryayna mushkilad maaha hadduu tiinager yayna mushkilad maaha hadduu konton jir yahayna mushkilad maaha hadduu ka weyn yahayna mushkilad maaha insaanku waa insaan mar kastabana waa fii axsani taqwiim baa ilaahay u abuuray laakiin mushkiladda waxay ka timaadaa imaa inuu qofku isagoo inxiraafay ama usrada iyo guriga uu ku korayaa inay guri munxarifa yahay isagu weecsan ama bulshada iyo mujtamaca uu ku dhex koraya inay bulsho weecsan tahay markaas baa mushkilaadku bilaabmaan dabeetana hadduu sidii sawigaha ama sidii toosnayd haddii loo barbaarin waayo waxay keensanaysaa mushkiladdaasi in juhdi badan lagu bixiyo si qofka loo toosiyo qaloocan ay bulshadu ama gurigu uu abuuray juhdigaa badane la bixiyaana waa suurtagal inuu aflaxo waana suurtagal inuu aflixi waayaa maadaama aan bulshadu ka jamaaca ahaan iyo usradu ka qoys ahaan aanay marka horeba toosnayn waxaa marka aynu u baahanay waxa weeyaan waxaa tarbiyada loo yaqaanaa culimada waxay dhahaan mataacib bay leedahay laakiin mushkilad maaha yacni problem aan la solf garayn karin maaha laakiin waxay leedahay daal wax qofka dhiba waayo inaad human being toosan soo saartaa waxay u baahan tahay aqoon waxay u baahan tahay juhdi waxay u baahan tahay daba socod soomaalida dhibta haysataa markaa waxa weeyaan saddex mid uun inaanu aqoontaba lahayn tarbiyada saabu ilmo loo tarbiyeeyo ama dad loo koriyaba inaanu sinaba u baranin iskuolna ka baranin bulsho uu la dhaqmayo fiicanna aanay jirin uu ka bartay amase imaa inuu aqoon ahaan waxaan garanayo laakiin aanu mutaabaca lahayn mutaabacada waa maxay joogtayn iyo qofku khita uu raacayo waayo tarbiyadu maaha tacliinta lama mid aha qofka masale inta la fahamsiiyo la iskaga taga maaha waa masale inta la fahamsiiyo la tawjiihiyo la ilaaliyo lagu dhowro inuu jidkaa hayo ilaa iyo intuu ka toosayo waxaa markaasi jira fatradan ama waktigan dhalinyaranimadu ee aynu sheegayna da-dan muraahiqa la yidhaahdaa waxay inta kale kaga gedisan tahay waxay dhahdeen waa numuwi burkaaniya waa koris degdega waktigan ku dhacda bay dhahaan qofku da-daas waa da-du koritaankiisa ugu dheereeyo caruurtu intay yar tahay a yar bay kortaa caqliyan iyo jir ahaan iyo nafsi ahaan iyo ruux ahaan wax walba a yar bay kortaa bay dhahaan laakiin da-daa markuu soo gaadho explosion baa ku dhaca bay dhahaan wuu qarxaa ninkii yara gaabna umaad arkaysa unaba inati yarayd ee yarayd oo markiiba dheeraaday oo calaamaadkii ninnimo iyo gabadhnimo ka soo baxeen oo xoogeysta marka waxay dhahdaa waktiga kan koris degdega ayaa qofka ku dhacda koristaa degdegii markay ku dhacdo dhowr mushkiladood baa yimaada isagu koritaankiisan degdega ah siduu la dhaqmi lahaa kow mushkiladda koowaad waxay yidhaahdaan waxay ka dhacdaa bulshada oo ictiraafi weyda qofkani inuu koray marka waxaynu ku dhacaynaa masaladii uu ninkii sheegay ahaa identity crisis-ka maxaynu uga jeednaa bulshada oo ictiraafi weyday inankii wuxuu isku tirinaya inuu nin noqday inuu hadda wax xallili karo inuu afkaar leeyahay inuu wax dooni karo aabbaha iyo hooyaduna weli waxaa istaa midhkii yaraa ay dhaleen inuu yahay waxaa same seexo waxaa qabo halkaa ka bax weli awaamirtii bay wadaan yacni qaabka ee ula dhaqmaya may dareemin waalidku inuu qofkani soo gaadhay xad inannimo ama xad ninnimo inuu physically ama physiologically ama jir ahaan iyo ruux ahaan nafsi ahaan dareen ahaan inuu qofkani isbedelay may dareemin dareen la-aantaasi waxay keentaa in weli loola dhaqmo sidii loola dhaqmayay ilmaha yar waxay culimmadu yidhaahdaan markaa waxa koowaad xaaladan ay sax ku noqotaa waxa weeyaan in qofka kan la dareensiiyo almas-uuliya bay yidhahdeen an nactarif horta ugu horeyn in la ictiraafo ictiraafka waxaa ugu horeeya wiilal iyo gabdha hadday ahaayeen nebigu wuxuu yihi u kala sooca gogasha markay cashara soo dhaafaan ee ay teenagerka soo galaan inamadii iyo hablihii walaalaa awal caruur bay ahaayeen caruurtana guri quraa la wada seexin jiray marka kan waa kasoo baxeen darajadii caruurnimada shaqada koowaad u nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan in gabadhuna wixii gabadhuna ay la seexato inankuna uu la seexdo maxay wixii inannimo ah taa macnaheed waxa weeyaan bay culamadu leeyihiin inaynu inankana ninnimadiisii ictiraafnay inantana inaynu ictiraafnay inannimadeedii bacda hada alictiraaf waxa ku xiga bay leeyihiin inaynu dareensiino nawcu min almas-uuliya oo siiba qofku markuu qaangaadhkaasi soo galo iminkana dee labiyo toban jirka waaba la iska wada qaangaadha qaangaadhkaasi markuu soo galo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa saddex qof in qalamka laga rafciyey oo hayru mas-uuliyey qofku intuu hurdo qofka waalan iyo sabiga baa la yidhi hadduu xaddulbuluuq gaadho maxaa koraya markaa waa mas-uul waa mas-uul macnaheedu waa maxay waa qof aakhiradiisii lagula xisaabtamayo waa mas-uul amaama allahi subxaana wa tacaala oo aakhire waxaa la weydiinaya salaadiisii waxaa la weydiinaya soonkiisii waxaa la weydiinaya cibaadadiisii waxaa la weydiinaya wuxuu ku hadlayo siduu u dhaqmayo waxaan oo dhan idan waa qof mas-uuliyad qaaday qof mas-uuliyad qaaday amaama allahi subxaana wa tacaala waa inuu bulshada agteedana mas-uuliyad qaadi karaa taa macnaheedu waxa weeyaan bay culamadu leeyihin qofkan waa in la ictiraafaa inuu nin noqday inantanna waa in la ictiraafaa inay inan noqotay waa in la ictiraafaa maadaama uu mas-uuliya amaama allahi uu qaadayo oo janniya naar in la xisaabin karo inuu qaado mas-uuliya amaama alinsaanna waxay culamadu yidhahdaan marka hadday inan tahay waxa fiican guriga shaqadeeda in laga qeybgeliyo in hooyanimo loo tarayn gareeyo inay hooyadeed ogolaato inay inanteedan hooyanimo guriga mas-uuliyaadkiisa inay wax ka siiso odaygu bay yidhaahdeen waa inuu aqbalaa ninka kan inuu ninnimadiisa wax ka ictiraafo oo waxyaabaha qaarkood tala bixin laga weydiiyo waxa uu doonayo waxa uu cunayo wiil iyo gabadhba waa in wax laga weydiiyaa bay idhahdeen waxa uu gashanayo waa in wax laga weydiiyaa macnaheedu maaha waa in la sii daayaa ma aha waayo qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu inoo tilmaamayaa qofku mas-uuliyaadka uu qaadi karo inay ka mid tahay maala ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyay wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaax fain aanastum minhum rushda fadfacuu ilayhim amwaalahum ayaddana waxay tilmaamaysaa agoonta imtixaama baa la yidhi ilaa ay nikaax ka soo gaadhaan nikaaxu yani xaddilbuluuq ay ka soo gaadhaan xaddulbuluuq markay soo gaadheen waa qof mas-uuliyad qaaday mas-uuliyaadkii salaadii cibaadaadkii waxaasi o dhan wuu sida haddana waxaa kaloo la yidhi fa in aanastum minhum rushda masaa'ilka qaarkood buu weli qaasir ku yihi matalan dhaqaalihii tijaaradii laxajecladii hantida saa loo ilaaliyo qofkani experience weli ma helin saa daraaddeed waxaa la yidhi hadduu qof yaraantiisa experience la soo siiyo oo uu leeyahay fadfacuu ilayhim amwaal xoolahooda siiya baa la yidhi laakiin haddaanad rushdiga ka dareemin baa la leeyahy markaa waxaa dhici karta inuu baaliqna yahay hayru raashidna uu yahay inuu baaliq yahay oo qaan gaadhay laakiin haddana aanu maalan qadaayaadkiisa dhaqaale si toosa wada maamuli karin uu weli u baahan yahay tawjiihaadkaaga saa daraaddeed waxaa la yidhi fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum haddii aanu rushdiga laga dareemin xoolaa loo dhiibi maayo markaa waxay culammadu yidhaahdaan fanu tacaamul waxa ugu horeeya alictiraaf bay yidhaahdeen si aanay idhanta tikrais isugu dhicin laba waxa ku xiga bay yidhaahdeen in mas-uuliyad la dareensiiyo innagu weli waxaynu kula dhaqannaa inanka inanta waad kaxaynaysaa moolkaad geynaysaa dharku waa egeeganaya waxaad leeay ka qaadan maysid iskada kan baa fiicana qaado adigaa mid kula fiicnaaday moogta adiga jiilkaagii laga yimi waxaad noolayd sula laakiin weli waxaad dhadhaminaysaa dawqaaga iyo wixii adigu aada rabtay ayaad rabtaa inaad gado ama se waxad odhanaysaa abaanaa dharka idin soo iibinaya idinku iska jooga gurigi bay joogaan adaa intaad moolka tagto shan dad dhan oo dhana soo xambaaraya dabeetana waxaad leedahay gura intaa xidho iyadoona intaa xidho waxay culamadu yidhahdaan maya qofka kan aqalu maa yumkin maradu xidhanaya haddaad doorasho ka gelin weydo maxaad doorasho u siin doontaa haddaad nooc min alxoraya macnaheedu maaha siidaa oo surwaal dabada daldaloola iyo maro kaliyaa jexjexana soo qaato ma aha yani waa inay tawjiihisa maalan waxay dhahdaan waalidku waxa meesha yaalla waa inuu sharxi karaa waa inu odhan karaa aaba kan ma fiicna waayo dadkaa dhaqanka xunbaa qaata saay saas weeyaan kan waa qofka cawradiisii ma asturayo waa caynka kan yani waa inaad qancin kartaa bay dhahan masalat aliqnaac idan waxay dhahdaan qofku markuu da-da tan soo gaadho xumaha lagu sii dayn maayo lakiin xataa adigo aan xumaha kusii daynin bay leeyihin waa qadiyadii awaamirtae ilmaha yar inta badan lagula dhaqmayo waa inaan isaga lagula dhaqmina waa in lagula dhaqmaa iyadoo la ixtiraamayo oo ra'yigiisa wax laga siinayo laakiin la isku dayayo waxa san in loo tilmaamo o la qanciyo dadku markay dhalinyarada yihiin matala nebiga calayh isalaatu wasalaam baa nin dhalinyari u yimi wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisii o yani wixii raggu dareemayuu dareemay wuxuu yihi anigu waxaan rabaa inaad ifasaxdo maxaa uu fasaxa ka rabaa aniga hablaha la ifasaxa buu yihi waa nebi maxamed buu ku leeyay calayh isalaatu wasalaam nebi maxamed bu wuxuu leeyay aniga zinada halay ogolaado anuu magaaladan gelayahay halay sii daayo dabeetana saxaabadii la fadhiday waa la afkaa lagaga boodo waa la aamusay waraama baa la yidhi waxba kuma hadlayside nabigu wuxuu yihi alayh isalaatu wasalaam daaya kaalay buu ku yidhi inankii baa u yimi nabigu u qanciyay markaa su-aal u weydiiyey wuxuu ku yidhi hooyadaa ma la jeceshay inankii u istaaga wuxuu yihi may hooyada inay zinaysato la yidhahdo hooyada waa zaaniyad maya ma raba buu yihi markaasu wuxuu ku yihi nebigu alayh isalaatu wasalaam dadka kalena dumarka kalena dad bay hooye u yihin o aan la jeclayn walaashaa ma la jeceshay baa la yidhi may buu yihi dumarkana qaar bay walaalu yihin baa la yidhi oo aan la jeclayn eedadaa ma la jeceshay baa la yidhi may bu wixii dumar isaga ku hareersanaa ayaa su-aal laga weydiiyey ninkani waa ka raba inuu suuqa galo marka waxaa la weydiinayaa miyaad jeceshay habaryartaa inay sinaysato eedadaa inay sinaysato walaashaa inay sinaysato hooyadaa inay sinaysato dumarkii ku xeeraay ee caarkiisa habaa la weydiinaya inuu ka ogolyay zino maybu ku tilmaamay nabigu wuxuu yihi dumarka kalena haddaba dad bay yihiin lama odhan wiilkan zinadu waa xaaraam iyo waaa ku dhe waa la qanciyey waxaa loo tilmaamay dadka kale bulshada ka midina dee kuwo kaleo adiga kula mida unbay habaryeer iyo eede iyo inan iyo walaaluyin markaa qofna lama jecla dabeetna nebigu alayh isalaatu wasalaam intuu gacanta laabta ka saaray ayuu u duceeyey isagoo le ilaahu wiilkan yar farjigiisana xifdi dembigiisana dhaaf waxaa la idhaha ducadii nebiga ilaahay u aqbalay oo dib dumarba muu haweysanin xumo wax ku saabsan waxaan uga jeedaa nebigu calayhi salaatu wasalaam su-aal sariixa su-aal cad baa la weydiiyey oo ah aniga ifasaxo zina ifasaxa dabeetna wuxuu uga jawaabay ilmaha kan inuu qanciyo sidii uu qancin lahaa inuu sharxay marka idan waxay culammadu yidhahdaan waxaa muhima inaynu ilmaha kan wiil iyo gabadhkuu yahayba mas-uuliyad dareensiino mas-uuliyaddu ay ka mid tahay bay yidhaahdaan wixii uu qaadi karayo inuu wax soo iibiyo inaad la shirto tiraa soo fadhiista maxaynu usbuuca kan cunnaa guriga maxaa lagu cunaya usbuuca kan kolley wuxuu ka odhan doonaa hamberger baa la rabaa iyo kan baa la rabaa haddii ay wax halaala yihiin inaad wax ka siiso yacni waxay yidhaahdaan qofku wuxuu cunayey ama wuxuu cabayey ama wuxuu u baahnaa waa in laga talageliyaa taasi culamadu waxay ku tilmaamayaan markaa waa mas-uuliyad dareensiin waa shayga koowaad ee u baahan bay yidhahdeen fanu tacaamulka alictiraaf walmas-uuliya ilaahayna subxaana watacaala mas-uuliyadda uu dareensiiye waxa la yihi mar hadduu qaan gaadho aakhiro amaama allahi qaanuunka waa ka mas-uul waxaana la weydiinaya salaadu ka tegay soonku ka tegay xajku ka tegay wax kasta oo se xumuhu ka hadlay wuxuu dhaqan geystay waa la weydiinaya masalada labaad ay sheegaan waxa weeyaan halkuu ninkii lahaa waa stoman stress waxay ku sheegaan waa emotional ama waxay yidhaahdaan emotionskiisu meel qura ma taagna surcatu taqalub bay yidhahdeen waa qof iska gedi badan teenagerku iska gedi badan yihi wax baad jeclaan wuu nacaya meel kalu ka baxaya wuu cadhoonaya wax yar baa lagu odhanaya markiiba wuu ismadax maraya haddana shan daqiiqa kadib waa iska faraxsay waa qof isbedbedel badan bay dhahdaan maadaama uu emotional yahay bay dhahdaan waa fitro u baahan mararka qaarkood waa xaalin bay dhahdaan waa qof riyo badan riyada waxay uga jeedaan waa day dreaminka maaha riyadii hurdada ahayd waa waxaasaan qaban doona halkan baan ka baxi doona laakiin wax waaqiciisa ka fulaya waa iska yaryihin maadaama uu noocaa yahay bay leeyihiin wuxuu u baahan yahay in irshaad badan la siiyo dawaabidda ama waxa lagu controlaya inay cad yihiin in laba mid buu ku dhacaa bay dhaha inta badan inuu bulshaawid fog noqdo markaas iyo emotionskiisu inuu dadka raaco ordo oo xaggan ama intiwaa inuu ku dhaco oo kelinimada tawaxudka oo un qof guriga fadhiyo aan ka bixin uu noqdo labadubana midna ma fiicna bay idhaahdaan kan orodka badanna waa in loo tilmaamaa bay dhahdaan noloshu inaanay wada cayaar ahayn wada boodbood ahayn waa in lagu qancin karaa wakti uu wax akhristo inuu jiro wakti uu cibaadaystaa inuu jiro wakti uu cayaaraa inay jirto yacni in noloshu wax timetable le inay tahay timetableu flexibility iskaga jiro laakiin inaanay wada ahayn iskuolka marku kasoo raaco bugaagtaada cayaarta waa loo bahan ya cayaar kusii daa inaanay ahayn ee inuu u baahan yahay in la tawjiihiyo oo qofkani emotionskiisu waxay iska jeclaadaan un aan lagu sii daynin ee inuu noqdo qof la controli kara bay idhahdaan saa daraaddeed waa inuu gartaa inuu waqtun lilcibaada jirto waqti haqaafa iyo wax akhrisu jiro waqti cayaareed uu jiro wakti jiddi oo iskuolkiisi iyo wixiisii dib u raacdaa inay jiraan qadiyada saddexaad ay tilmaamaan waxa weeyaan da-dan marka lasoo gaadho inantuna inannimay dareentaa inankuna inannimu dareemaa sigmond freud iyo kooxdiisii waxay leeyihiin haddii aanay isticmaalinna cuqad iyo kabti iyo waxa ku dhaca xanuunno laakiin warkaa waxba kama jiraan waxa uu u baahan yahay waxay idhahdaan culimmadu siiba waktiga kan laba wax ayaa si weyn ugu kulma labada waxa si weyn ugu kulmaa waxa weeyaan bay leeyihin kow adaaqa aljinsiya dareenka ninnimo iyo gabadhnimo dee wuu bislaadaa oo bisaylka weliba sii kora marka inantuna inay ninnimo xooga dareento inankuna inuu inannimo xooga dareemo waxaa raaca oo kale bay leeyihin inay jecel yihin inay tijaabiyaan qofka bani aadamkii wuxu haysta hadiyo goor inuu tajriibeeyaaba iska jecelyihin waxaa la socota bay leeyihin oo isla waktigaasi qofka si fiican u kora adaaqa ruuxiya bay yidhaahdaan waana sababta bay yidhaahdaan kamida in waktigaa mas-uul laga dhigo oo uu qaadi karo mas-uuliyaadkii amaam allahi subxaana watacaala ama waajibaadkii cibaadaadka ahaa waxay leeyiin waa wakti uu ubaahanyay daaqadiisa ruuxiga waxay dhahan culamaai tarbiya mashkiladda haysata bay leeyihiin segment freud iyo kooxdani waxa weeyaan ruuxda halkii laga korin lahaa ayay intay ruuxda ilaabaan ayay meeshii bani aadamka hoos u dhegeysay ku dhegaan oo hoos usii jiidaan marka waa waa hoos u jiid daaqadan jinsiga la fasaxaya sida tani qofka waktiga kan waxaa cad bay leeyihiin xidhiidhku ilaahay la leeya inuu xoogeysan karo waa dhanka kale john biaje waa meeshuu ka leeyey da-dan markuu soo gaadho buu leeyay thinkingka abstractka ah ashyaada macnawigaa inuu ka fekeraa ku tiro badata taa macnaheed waxa weeyaan bay culamadu leeyihiin inuu qaadi karo masaa-isha diiniga abaa weyn qofka kani markaa masaa-ilka caqadiga masaa-ilka cibaadada adkaarta wardiga qur-aanka cibaadaadka salaada haddii bay leeyihiin daaqadiisa markaasi ruuxigaa la adeegsado oo uu si fiican u adeegsado karka jinsiga ahi wuu ka jababa yidhahdaan ama daabit buu u noqdaa yani haddii qofku cibaadaadkiisu bato markuu da-da soo gaadho soonkiisii salaadiisii jamaca tegistiisii cibaadaadkiisu hadday kor noqdaan waxay dhahdaan waktiga kan markuu soo gaadho xataa cibaadaadkiisu waxay u baahan yihin bay leeyihin in la controolo haddii kale uu tadarufaa oo da-dani waa da-da ideologyga nimankan ka fekeroo dhame ay dadka tawjiihsadaan da-da teenagerka la yahay ee dhowr iyo toban jirka ilaa iyo labaatan jirka ka hooseeya waa waktiyada ugu badan bay idhaahdaan ee dunida muctaqadaadka yaalla dad bini aadamka laga dhaadhiciyo hadduu shuuci googa-a yahay waa waktigu shuuciga googa-ay noqde uu fikraddaasi qaato hadduu mulxid yahay waa waktiga ilxaadka laga dhaadhicin kara bay idhahdaan hadduu mutadayiyo waktiga diinta laga dhaadhac xataa diinta bay idhahdaan inxiraafaadka tadayunkii waa waktiga ugu badan u dadka ku dhaco inuu fikrad qaldan oo diimeed sii qaato yani shay halkii la rabay haddii la dhaafiyo dee wuu qaldama isaga laftiisu marka xataa fikrad diiniyo qaldan inuu qaato maanta waxaa laga yaabaa caalamka dadyowga laga yaabo inay masaa-ilka diiniga ku qalloocsameen oo si qaldan u galeen waa da-daasi bay yidhahdaan teenagerka lagu tilmaamo waa da-da koob iyo labaatan ka hooseysa labayo tobanna ka sareysa ayaa ugu badan dadka qaladkani ku dhaco marka wuxuu u baahan yahy bay dhahan waa daaqa mutafajira waktiga kan waxay dhahdaan waa energy burqanaya bay dhahaan qofka kani energyga burqanaya in la tawjiihiyo wax badan u baahan yahy bay leeyihin ilahina subxaana wa tacala wuxuu tilmaamaya wanafsin wamaa sawaaha faalhamaha fujuuraha wataqwaaha qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha ninkii yidhaahdo suuqa gale sii daaya waa waqad khaaba man dasaaha ninkii dhowre ee cibaade iyo diin iyo alla kacabsi ku xidha waa maxay waa qofka khayrka ugu yeedhay buu waqad aflaxa man zakaahaga buu biiraya idan qofku wuxuu u baahan yahay inaynu ilaalino dhanka uu u socdo haddii bay yidhaahdaan qofku waktiga loo ilaaliyo oo cibaadaadkiisa maalan shanta salaadood uu jamac ku tukado daaqadatan ama awoodan uu leeyahy loo adeegsabayda bay yidhaahdaan litacmiir wax dhis loo adeegsado daaqada jinsiga ah ama baahida nineed ama gabadheed hoos bay u dhacdaa bay yidhahdeen qofku wuu daalaa wuxuu kaloo waktigaa u baahan yahay bay leeyihin ilaahay ku-xidhitaankiisa in la badiyo qur-aan akhriskiisa in la badiyo waxaa kaloo u baahan yahy bay yidhahdeen dad saalixiina in lagu xidho waayo waxay yidhahdaan da-yarta tani waxaa ka jira waxyaabaha ay ku tilmaamaan child behaviorka ama teenage behaviorka waxay yidhahdaan da-aad baa jira uu aada ugu xidhan yahay saaxiibka waxa ugu badanee wax ka dhegaystaana uu yahay saaxiibka maadaama uu yahay saaxiibku cidda ugu badan ee uu wax ka dhegaysto waxay ku tilmaamaan wakhtiyadaasi inuu gaadho maalan ninka dhallinyarada waktigaa nooli bay yidhaahdaan sideed saacadood oo waktigiisa ka mid a hadal buu ku bixiyaa bay yidhahdaan somaydaan anagu yarku inay halkan u afka iskula jiraan u hadlayaan u maanta o dhan wadaan waxay yidhahdaan da-daa markay joogaan sideed saacadood oo waktigooda ka mid ah waxay ku bixiyaan hadal iyo dad qof inuu la xidhiidho sideeddaa saacadood eight percent ka mida buu awoodaa bay dhahay inuu qof weyn la hadlo eight percent sideed saacadood maxay kaga dhacaysa waa afartan daqiiqo ka yar that means toddoba saacadood iyo labaatan daqiiqo wuxuu la hadlayaa teenager kale bay idhahdeen cid isaga la da-aada adigu mahma aada la saaxiibta bay leeyihin kama badna forty minuteskaas wax ka badan kuwa heli maayo inuu adiga xidhiidh kula sameeyo sidaa awgeed waxyaabaha ugu muhiimsan da-dan waxaa ka mida bay leeyihin waalidku inuu ku dadaalo ilmihiisaas nin iyo gabadh kuu yahayba inuu jamaaco saalixa uu helo inuu ku xidhi karo aabuhu waxyaabaha kow ka fakero waa inay ka mid noqotaa ama hooyadu ka fakerto ilmihiisa inuu ilmo kaloo fiican uu saaxiibka la dhigi karo waayo kolleyba saaxiibkama maarma bay idhahdaan haddii kale xanuunkii tawaxudka ahaa ee kelinimada inuu guriga fadhiyo isaga laftiisa xanuun ah marka waa inuu saaxiib yeeshaa laakiin maadaama uu saaxiibna yeelanayo toddoba saacadood in ka badanna uu saaxiibka la dhaqmi doono waa inaad xoogga saartaa bay leeyihin saad ugu samayn lahayd saaxiib fiican ama group fiican inuu yeelan karo waa masalada keensanaysa markaa meesha la degayo inay in badan ka fekertaan haddaad degtaan meesha dadka akhlaaqda xun ay degaan ee guryuhu jaban yihiin boqolka dollara qiimaha gurigu isdheer inaad ka fekerto oo jaar xun iyo dad liita aad tidhahda anugu carruurtayda waa ka adkaanaya laakiin ischool dadka dhigtaaba ay dad dhintay yihiin uu ilmaha uu tago way adagtay markaa inuu toosnaado waayo ilmuhu ilmuhu wax ka dhegaystaa ta'tiiriyaa raaca ilmuhu ilmaha agtiisu muujiyaa ninnimadiisa iyo wixiisa ilmaha wada noole qaab bay isu muujiyaan markaasi ama qof la shiidaha groupka wada socda iyagoo iska wada socdaa midi wax shiidaya inta kalena waa ka daba shiidaysa waayo waxaanay rabin inuu kani keligii muuqdo laakiin haddaanu mid wax shiidaaba ku jirin waxay u badantay inaana waxba shiidin hadduu mid marwaanada tijaabiya uu ku jiro inta kalena waa ka daba tijaabinaysa waayo ma rabaan inuu keligii muuqdo iyana waxay atamshi waxay muujinayaan oo atamgaraynayaan inay iyana muuqan karaan saa daraaddeed da-dan waxaa aada u caana bay yidhaahdaan in la raadiyo musaaxabatu saalixiin dad wanaagsan in loo helo da-datan waxyaabuu u baahan yahay waxaa ka mid a maalan saxaabadu waxay kula dadaali jireen waxaa ka mid a in da-dan la baro alfuruusiya waxay beri jireen fardafuulka dabaasha iyo wax lamida waa kii cumar lahaa hala baro dhalinyarada muslimiinta ah yacni waxaa looga jeedaa in da-da markay joogaan cayaar kama maarmaan laakiin cayaar hadaf le in la baro cayaartu cayaarnimadeeda qiimo kuma leh cayaartu waa inay ama noqotaa mid maskax korinaysa ama waa inay noqotaa mid jidh korinaysa cayaaraha kuwa aan labadaa midna korinaynin faa-iide ma leh saa daraaddeed waxay dhahdaan waktigan waxaa ku fiican in uu ku biiro qofku kilaab wax cayaara laakiin dad saalixiina ah dad wanaagsan ah ama dabaal ha cayaaraan ama cayaar kaloo nafle ha cayaaraan ama fardafuulnimo ha cayaaraan waxaa habboon bay idhaahdaan in lagu tarbiyeeyo jamaacaadka masaajidka inaanu ka hadhin waayo qofkan waxaa la rabaa enerjigiisa in la bixiyo tusaale basiitaan siinayaa inanka galabta kubad soo cayaara xataa kuwa rooroon habeenkii suuqa ma qabto waayo is exhausted enerjigiisi wuu isticmaalay yani daaqadiisi wuu bixiyey uma baahna markaa inuu meel kale usii kaco walidalika waxay idhahdaan daaqada jinsiga waxyaabaha lagu jebiyo waa laba mid un bay idhaahdaan cibaado cibaadada waa energy uu bixinayo oo qofku inuu salaad tukado oo cibaadaysto oo qur-aan akriyo oo tukado oo yani waa energy waa energygiisi u isticmaalaya ama bay yidhaahdaan qofku inuu cayaaro isticmaalo cayaaruna waa enerjigii qofka uu iska bixinayo uu soo daalaya hadhow uma baahanayo laakin bay yidhahdaan qofku haddaanu cibaadana samayn cayaarna samaynin mujarad wuxuu ka fekeraa bay yidhahdaan harizadiisa jinsiga ah inuu muraayadda kolba istaago o isdaadaawado ama xamaamka galo laba saacadood ku jiro wuxuu ka qabanaya la garanaya xamaamku inuu maanta o dhan yidhaha waan maydhanaya xamaam ku jiro kullu dalika waxay idhaahdaan waa uun inuu fikirka uu ka fekerayo kharaaistatan ay tiro badnaato waa mar kale waxay ku tilmaamaan nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu dhalinyarada la hadlaya wuxuu yihi ya macshara shabaab man istataaca minkum qofkii baa awoodi karaa ha guursado qofka aan awoodi karin maxaa la yidhi meel kalaa loo tilmaamo ha cibaadaysto ha sooma baa la yidhi soonku waxaa la tilmaamay inay dhufaan leedahay ofku hadduu soonkiisa badsado in daaqadiisa jinsiga ay hoos u dhacayso walidalik waa in aabbuhu iyo hooyadu ay ka fekeraan ilmaha kan enerjigiisa siduu u isticmaali lahaa haddaad cuno siisoo dhergiso dabeetana tidhaha guriga fadhiyo waa dhaqdhaqaaqin ma macquul waa in laga fekeraa enerjigan wuu koraya qofkani enerjigiisi siduu u isticmaali lahaa siduu u isticmaali lahaa waa inay noqotaa si khayra iyo si caafimaad uu ku jiro oo uu jir ahaan uu u dhismi karo iyo si khayrkiisa iyo cibaadadiisa iyo ilaahay ku-xidhnaantiisa uu ku xidhan yahay u dhismi kartaa waxaa kaloo da-da ku fiican bay idhahdeen in laga fogeeyo muhiiraadka muhiiraadka waxyaabaha nafta kiciya garan maayo tan saa u yeeli karaysaan tvgii naa qaawan baa kasoo boodeysaa waa meesha suuqii naa qaawan baa ordeysaa wixii o dhan muhiiraat waxay idhahdaan hafladu hafladu waa inaad dhoohanaato ilaahay iyo rasushiisa iyo aakhira iyo khayrka inaad ka dhoohanaataa waa dembi weyn dunuubta waaweyn ka mid ah waxay dhahdaan sharka inaad ka dhoohanaataa laakiin waa wanaag wanaagyada waaweyn ka mid ah haddaanad sharka ogeynba waad ka nabadgelaysaa dee markaa nacasnimada kaaga dhacda sharka inaad nacas ka noqoto anaad waxba ka garanaynin laakiin haddaad xariif ku noqoto khatarteedaad ku jirtaa waayo qof imtixaan uban baxay meelaha xumuu ka jiraan meelaha kalaabyadu ka jira meelaha shanimadu ka jirta meelaha cankan haddaad tacliimtaadu iyo baabkaagu waxa kanuu bato inaad ku dhacdana way fududaanaysaa marka waxaa aada u fiican bay idhaahdaan musiiraadka walidalik baa islaamku wuxuu mamnuucay wixii isaare sameynayoo dhan meelaha ilaahay agtiisa loogu necab yahay waxaa ka mid a buu nabigu ku tilmaamay suuqyada suuq waa meesha dee dadkii uu wada baahday rag iyo dumar iyo cid waliba ay soo gashay meelaha ilaahay uu jeclayayna waxaa ka mid a masaajida masaajiduna waa meel dad khayr qaba un iyo in wanaagsani ay timaado saa daraaddeed ilmuhu wuxuu u baahan yahay waxyaabaha musiiraadka ah waxyaabaha musiiraadka ahi waxay ku fiican yihiin matalan schoolinka schoolinku intaad ischool islaama oo rag iyo dumar kala soocan yihiin ama cala alaqal ay xishmad si a u wada joogaan oo gabadhuna ay xijaaban tahay inankuna uu asturan yahay uu joogo way ka fiican tahay intuu joogo ischool inanka iyo inantu dabada isqabanayaan oo la isriixriixayo o la istaataabanayo hadduu halkaa inanku tago ama inantu tagto haddana dhowrsano aad tidhaahdaa waa masalo su-aal badan ay kasoo noqonayso waayo waa musiiraadkii baad qofka gelisay waxyaabihii khariisadiisa xasuusinayey subax walba intaad usii dirto haddana inaad ka rabto inuu dhowrsanaada wax fudud maaha waxaa ka mid a bay idhahdaan markaa waxyaabaha musiiraadka o dhanna in laga fogeeyo daaqadiisana inuu isticmaali karo in aada loogu dadaalo bulshadu hadday bulsho munxarifa tahay waa dhibaato dheeraada in la ilaaliyo qofku inuu toosnaado sida awgeed meeshan aynu degannahay waa meel dhibaatadu ay badan tahay ha badnaatee waa meel haddana aynan in badan rabin inaynu ka durugno ama aynu inagu bulsho abuurano mujtamacu kama maarmo marnaba inuu yeesho bulshadiisa gaarka ah oo inuu yeesho bulsho u gaara oo dad si gaara u wada nool hadday noqoto masaajid hadday noqoto kilaabo lagu cayaaro hadday noqoto iskuullo wax lagu barto hadday noqoto yacni waa inaad giitahaada yeelataa waa inaad yeelan kartaa wixii bulshadaada ilaalin karayay laakiin intaad cawradaado dhan dabadda usoo saarto wax walba dabada inaad tidhahdo haddana way dhowrsanaanaya ama maxay u dhowrsanaan waayeen waa mushkilad aada u tiro badan leh marka waxa aan ku talinaya waxa weeyaanuun marka aan soo koobo masaa-il badan oo runtii in wax badan laga yidhaahdo ay ka furantahay baa jira laakiin ninka dhallinyarada ah haddaad dhowr qodob ama inanta dhallinyarada haddaad dhowr qodob ugu dadaashaanun markaan warkao dhan idin soo koobo wuu sugnaan karaa biidn illaahi tacaala qodobka koowaad waxa weeyaan vaccinationkiisu inuu fiican yahay taطciimkiisu tallaalkiisu tallaalkaan ka warramaya maha kii dhakhaatiirtiine waxaan ka warramayaa intuu yar yahay inuu caqiido fiican helo intaanu tiinayjarnimada gaadhin inuu barto dhaqanka fiican waxa xun iyo waxa san inuu in badan baran karo waa wax la baro waa vaccination rasmiya oo qofka xanuunada dambe ka ilaaliya qodobka labaad ee aan tilmaamaya waxa weeyaan inan iyo inanku yahayba markay da-dan soo gaadhaan in la ictiraafo oo inaanad u arag uun ilmihii yaraay aada dhashay hore uun inuu yahay kii saddexiyo toban jirka ama afariyo toban jirka ahaa iyo kii sideed jirka ahaa inaad si ula dhaqmin inaad ictiraafto inuu ilmo koro yahay oo qof ku socda da-da roonroon inuu yahay ka saddexaad aan tilmaamaya waxa weeyaan inaad mas-uuliyad dareensiisid waanu noqon qof aada hagto wax walba gacanta hayso laakiin inuu noqdo qof mas-uuliyaadkiisa qaadi kara mas-uuliyaddu waa qaabka loo traingareeyo qofka qaabka loo traingareeyo matalan ilmaha yaree baadiyaha ku nool markuu toddoba jir marayo ama lix jir marayo mas-uuliyad dareenka ku bilaamo markaasaa la dhaha maqasha raac maqashan keligii lagaga tegay wuxuu dareemayaa qof reerka ka mida inuu yahay oo mas-uuliyadda ah inuu ilaaliyo maqashaa dawacada ka ilaaliyo inuu qaado markuu in yar koraba adhi la raaciya in yar markuu sii koro geel la raaciya shan iyo toban jirka baadiye jooga waa qof caqligiisa qaba oo reer wadan karo geel wato xoola wato dhaqayo wax walba ka halkan joogana waxay od odhanaysaa waaya yaro sacsacba mayaro dhaandhaa qofka maxaa kama waxba kama maqnaa inanku waa inankii un soomaaliyeed ee waxaa ka maqan waxa aad ka qaaday mas-uuliyaadkao dhan oo wax unbaad u wadaa sidii aadka sideed jirkaa u waday gacantumaad haysaa iskuulkaad sii geenaysaa waad soo qaadaysaa cunadan cun baad leedahay adaa cunada u dooraya adaa marada u dooraya adaa weli waxaad ku haysaa under control waxba waanaad ka ogolayn idan waa inaad mas-uuliyad qofka dareensiisaa siiba marka ilaahay mas-uuliyadda dareensiiyey mar haddii laleeyahay aakhiro ilaahay ama wuu ku cadaabaya ama wuu ku janaynaya afcaashaad samaynaysa daraaddeed waa mas-uul qofkii ilahay baa mas-uuliyaddaa dareensiiyey oo la tilmaamay rufica alaqlaamkii inuu ka soo baxay waktigii qalimku rafci ahaa waa mas'alo aada u muhima masalada afraad ee aan tilmaamaya waxa weeyaan in qofka kan daaqo weeyaan kuusan oo mutafajir ah energy enerjigaasi soo biiraya weliba soo koraya mar kastaba in laga faa'iideeyo oo halkuu shar kaga faa'iideysan lahaa ama cayaar qura kaga faa'iideysan lahaa in wax khayr ugu jiro in loogaga faa'iideeyo dabaal ha noqoto cayaar nadiifa ha noqoto feedu barta ha noqoto wax kaloo barta ha noqoto in enerjigiisaasi looga faa'iideyn karo iyadoo la barayana waktigu inuu uqeybsan yahay oo wakti uu waxbarto wakti uu cibaadeysto iyo wakti u cayaaraba inay leedahay enerjigaasi inuu bixin karo ka shanaad ee isna aan ku darayaa qodobka shanaad ee fanu tacaamulka ninkaa muraahiqi waxa weeyaan in suxba loo sameeyo ama saaxiib fiican inuu yeelan karo waayo saaxiibku raad aada u weyn ayuu ilmaha ku leeyahy waana ilmuhu cidda uu yar ama qofka yar ee uu la joogo ee uu la socdo ayuu wax badan ka warsadaa ama wax badan weydiiya ama wax badan kala dhaqma sida awgeed ba waxay ku tilmaamayaan ilmaha yar inuu su-aal bato ama uu muran kugu soo celiyaa ama uu su-aal ka soo celiyaa mushkilad maaha laakiin inaad qancin kari weydaaba mushkilada waa inaad isku daydaa qofka kan inaad qancin karto oo wax badan aada ku qancin karto inuu ilmuhu toosayo haddii qaababkaynu sheegayno loola dhaqmo waxa markhaati ka ah taariikhda islaamiga lama hayo mushkilad la yidhaha mushkilat lmuraahaqa fi taarikh islaami akhri bal eh da-dan aynu inagu muraahiqa u naqaano waxay ahaayeen da-dii nebi maxamed intuu tarbiyeeyey calayhi salaatu wasalaam jihaadka looga kala reebayey yani culamaa siira maxay soo wariyaan ghaswatu uxud ama kuwa kan oo uu nebigu rag reebay ama xataa qaar la legdansiiyey oo uu ka reebayey yani daaqadoodii bay rabeen qaabkii loo tarbiyeeyey inay dagaal galaan nebiguna uu leey weli dagaalgal maydan gaadhin oo waa yaryartiina hadha matala cabdillahi ibnu cumar oo kale in la celiyey oo ka qeyb galay ghaswatu khandaq ama saxaabo yaryar ibaacatu radwan inay ka qeyb gashay ama rag yaryaroo saxaabo ah inay haayeen raggii dhowriyo toban jiro ay haayeen raggii waxyiga qorayey ama raggii uu nebigu ku aaminay inay u noqdaan qoraaga rasmiga ah isaga iyo ummadaha kale wixii ay yuhuud kala qoranayaan zayd ibnu thaabit wilyaroo dhowriyo toban jira buu ahaa haddana wuxuu nebigu yihi ii baro afsiryaaniga afka yuhuudda ii baro ay wax ku qori jireen markaa ma aaminayo waraaqahan isu qoraniyo heshiisyade waa nin yaroo dhowriyo toban jira ninka nebi maxamed u qoraya wixii waraaqa heshiisa uu gelayo ama wixii waraaqa loo soo diro u akrinayo ee lagu aaminay waa rag yaryar bay ahaayeen raggu nebigu calayhi salaatu wasalaam wax badan badan badan ama taarikhta islaamiga xataa marka dib loogu noqdo rag yaryar bay ahaayeen saxaabo dhan oo dagaalla loo diray hogaaminaya usamata bnu zayd muxuu ahaa sideed iyo toban jir buu ahaa markuu hogaaminayo ciidan abibakar iyo ay la socdaan cumar iyo abibakar iyo cumar iyo ciidanka ka mid a ayaa isaga la dareensiiyey inuu isagu noqdo qaa'idka wata abibakar iyo cumarba isagoo sideed iyo toban jir u kaxaysanayey oo ghaswatu mu'ta iyo dagaaladii lamida kasoo qeyb galay futuuxaadkii waaweynaaye islaamiga la yaqaano sind maxamed alqasim yaa la dhaha toddobiyo toban jir buu ahaa waa gobolkan dhere sind loo yaqaano bakistan ka mida markuu furanayey waa qaa'id islaamiya yani taarikhda islaamiga markaynu dib ugu noqono teenager problem ma jirin culamada xataa cilmigee la yaqaane fatwada goormay fatwoonayeen imaamu shaafici sideed iyo toban jir buu ahaa markuu muftiga ahaa bukhaari goormuu ahaa caalimka weyne wax la weydiinayey dhowr iyo toban jir buu ahaa imaamu malik goormuu ahaa yani markaad taarikhda islaamiga dib ugu noqoto culamada waaweyn ee taarikhda islaamiga lagu yaqaano xataa waxay qaan gaadheen baan leeyahay xagga cilmiga kama warramayo xagga da-da xagga cilmiga waxay qaan gaadheen iyagoo dhowr iyo toban jira dhowr iyo toban jiray muftiya ku ahaayeen ama culamo waaweyn oo laga dambeeya ay ku ahaayeen ama qaada miidaaniyiin oo goob dagaal gala ay ku ahaayeen waxa waxaan soo saaraya markaa wuxuu ahaa qaabkii loola dhaqmay iyo qaabkii loo tarbiyey qaabkii loo kobciyey laakiin adigu haddaabad rumaysantay inaanay waxbaba noqon karin mas-uuliyad qaadi karin sida xoolaha la raaco la daba socdo un oo noocaasi aada u dhaqdo dee qofkaa yaro dhaandhaankamu noqonaya waayo waa qof rumaysan wax kasta inuu cidu kaga tiirsanyay jirto wax kasta u baahdo meel uula noqdo waxayd qofka in la siiyo nooc min alxuriya laakiin qeyd leh dabar leh ama dhaqaale ha noqoto ama doorasho ha noqoto ama waxqabad ha noqoto xoriyad laakiin xad leh ku xadaysan khayrka ku xadaysan marka waxaan kusoo koobayaa nager versus nager iyo warkan ay reer galbeedku akrinayaan oo dhan markaan soo duuduubo waxaan ka rumaysanay qofka bini aadamka isagoo fitro saliima leh inuu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala mu-ahiraadka khaarijigii inay yihiin markaa waxyaabahan environmentka oo ugu horeeyo gurigu mushkilaadkeena haysta waxaa ka mid ah aabbaha iyo hooyadoo aan fiicnayn ba waxay rabaan inuu ilmahoodu fiicnaado isagaan salaada tegayn markaasuu rabaa ilmahanu inuu salaada tago isagaan qur-aanka dhiganayn markaasuu rabaa inuu ilmahani qur-aanka dhigto waa dhaqamo aada u liita ilmo yar baad qadaadka soo qabanaysa waxad le malcamada qur-aanka dhigo adiguna ma ogolid in faatixada lagu saxo waxay ahayd inaad wax kasta qudwo ugu ahaato ilmaha kan ila adaaba waajib kugu saaran yahay isaga weli waajib ma korine waxaan tan uga jeedaa markaa environmentka uu ilmuhu ku koro oo gurigu ugu horeeyo oo iskuolku ku xigo oo madrasadu ku xigtaa qeyb weyn waxay ka qaadanayaan noloshiisa marka waa lasoo saari karaa teenager imaama xaafida mutadayina muftiya waa la soo saari karaya taarikhda islaamigana macruuf buu ku yahay ragga la yaqaanoo dhami teenagernimadoodii bay rag noqdeen teenagerku markaa ma aha un baynu leenahay teenager behaviorka waxaa kamida bay dha waa risky taker bay idhahdaan waa qof mushkilaadka inuu tijaabiyo wax walba waxaa kasoo baxaya aan in badan ku xisaabtamin lakiin inuu tijaabiyo risky taker ah wuxuu u baahan yahy bay yidhahdaan marka waa qof bay idhahdaan xataa biologically bay idhahdaan maskaxdiisa emotional bartka ama qeybta emotionska ku saabsan maskaxdaa ka horkori og bay yidhahdaan qeybka co- cognitive controlka bay idhahdaan ama qeybta sida macquulka ee logica u fekerta waxa ka horeysa bay yidhahdaan qeybta cawaatifta inuu wax jeclaado ama wax necbaado ama markiiba adhoodo ama caynkan emotionskaasi inficaalaadkaas ayaa waxay ka horeeyaan qaybtan ku saabsan inuu caqliga adeegsado control idan waxaan o dhami waxay u baahan yihiin tarbiyadu gebigeeduba waa hal su-aala bay yidhaahdaano waa su-aasha ah inaad fahamto bay yidhaahdaan xaajaat الطifli aw xaajaat اlinsan baahida qofka inaad garato markuu yaryay waa maxay baahidiisu markuu teenager yay waa maxay baahidiisu markuu qof weyn yahay waa maxay baahidiisu si baahidiisu in loogu qadimo inagu markaasi waxaynu qaadanay aragtiyaa reer galbeed qeybo kamid ah oo intuu sideed iyo toban ka yariya ama caynkan ka yariya inkastoo qaanuunka xataa galbeedku in badan faariq iyo uu dhexeeyo kolba mas-uuliyadda la saarayo goormu doorasho geli karaa goorma isaga la dooran karaa goormu baarlamaan geli karaa goormu guursan karaa goormu caqdigiisa contractka dhaqaale asixi karaa goormu goormu waxaasoo dhan qaanuuno kala gedisan bay uleeyihin iyagoo kolba wax ku salaynaya iyo aragtiyahooda laakiin waxaa muhimkii in wuxuu yahay inaynu fahamno shareecada islaamiga ah teenagerka inta ugu badan aynu naqaana inuu qaangaadh mas-uuliyad qaadi kara oo u baahan in la ictiraafo inuu yahay inana aynu u baahanay sidii aynu ula dhaqmi lahayn inaynu samayno wallahu aclam bilahi towfiiq asalaamu calaykum